golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay go-aanka ay xukuumadda khayre etoobiya ugu gacangelisay cabdikariim muuse qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka o n l f golaha shacabka ayaa go-aankan qaatay kadib markii ay cod uu goluhu ku ansixiyey baaritaan ay sameeyeen guddiga loo xil saaray keyska qalbidhagax oo iyagu sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray dhiibistii qalbidhagax sidoo kalena ururka o n l f aanu ahayn urur argagixiso haddaba warbixintan waxa inoo hayo stuudiyaha nala jooga jacfar kuukay
mahadsanid caasha dhiibista qalbi dhagax waxa ay buuq fara badan iyo kacdoon ka dhex dhalisay bulshada soomaaliyeed guda iyo dibadba waana arrinta keentay in golaha shacabka soomaaliya uu guddi baaris iyo ka tala bixina u saaro arrintan siddeed iyo tobankii sebteembar ee sannadkan muddada guddigu waxa ay ku sinayd laba iyo labaatan maalmood si ay warbixin dhammaystiran baarlamanka ugu soo celiyaan taasi maanay suurtogelin oo wakhti kordhin ayaa loo sameeyey warbixinta guddigan iyo go-aanka uu baarlamanka ka qaadan doono oo aad loogu wada dheg taagayey ayaa waxa ay maanta golaha shacabka ka hor sheegeen natiijada baaristooda uga soo baxday guddigu waxa ay sheegeen in ay waraysiyo kala duwan la yeesheen madaxda ay arrintani khusayso islamarkaana nuxurka warbixintoodu uu noqday in dhaba qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn loo maray gacangelinta cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax taasoo ka hor imanaysa xeerarka caalamiga ah iyo dastuurka dowladda soomaaliya sida uu sheegayo xildhibaan cali yuusuf cali xoosh oo guddigan u hadlay
guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay-adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka keliya laguna saleeyey wa aanan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka
golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo muddo toddobaad ka badan kadib wareejinta qalbidhagax ay dhacday fadhiistay lixdii sebteembar ayaa warkii ay kulankooda ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in ururka o n l f uu argagixiso yahay qalbidhagaxna uu falal qarribaada gudaha dalka ka waday iyagoo carabka ku adkeeyey in uu ninkaasi xiriir la leeyahay ururka al-shabaab sidaasi waxaa saxaafadda xilligaasi u sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yariisow golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee o n l f islamarkaasna uu fala lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga soomaaliya iyo mandiqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda o n l f ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan laakiin go-aanka wasiirada waxaa si qayaxan uga hor timid warbixinta guddiga arrintan loo saaray ay maanta soo gudbiyeen iyagoo sheegay in o n l f aanu argagixiso ahayn islamarkaana loo aqoonsan karin marka qalbidhagax la qabanayeyna aanu wax faldembiyeeda gacanta kula jirin waa kan mar kale xildhibaan cali yuusuf cali xoosh
in caalamku uusan u aqoonsanayn o n l f aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalimkaa guddigu waxa ay sheegeen in go-aanka lagu wareejiyey cabdikariin sheekh muuse uu ahaa mid ay keli u lahayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uuna ku yimid xog qaldan oo madaxda qaranka la siiyey xildhibaan cabdiraxmaan odawaa oo horey wasiirka arrimaha gudaha u soo noqday ayaa qodobkaasi ku sheegay mid musiibo ku ah qaranka maadaama hoggaanka sare ee dalka loogu qiildayey inaanay war u haynin xaqiiqda dhacdadan riboorka waxaa ku qoraa oo saaxiibaday ay sheegeen in hay-adda nabad sugidda ay ka mas-uul tahay dhiibista qalbidhagax madaxda sare ee dalka arrinta dhiibista qalbidhagax hadday wax ka ogaayeen waa musiibo haddaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay mas-uuliyadna laguma aamini karo
guddiga arrintan loo xirsaaray talooyinka ay warbixintooda ku soo gebagabeeyeen kuma soo hadal qaadin wax ka daba taga oo laga yeelayo go'aankii lagu gacangeliyey qalbidhagax maadaama la xusay in habka loo maray dhiibistiisa aanu sax ahayn warbixinta laguma sheegin in dowladda soomaaliya ay etoobiya ka codsanayso in ay cabdikariin sheekh muuse gacanteeda mar kale ku soo celiso iyo in kale si qaladka dhacay loo saxo sidoo kalena soo jeedinta guddiga kuma jirin go'aanka laga qaadanayo cidda mas-uuliyad kama dambaysta ay yeelanaysa waxaanay dadka qaar u arkeen kuwo iska guudmara xukuumadda federaalka waxaa la farayaa inay taxadar dheeraada ka muujiso mar kasta oo ay maaraynayso howlaha arrimaha xasaasiga ah howl fulinteeduna hubiso inay hor iyo horaan hesho xog sugan kadibna fuliso si waafaqsan fariimaha dastuurka iyo shuruucda dalka xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo muujinaya sida aanu ugu qanacsanayn talooyinka uu guddigu warbixintiisa ku soo xiray ayaa codsaday in talooyinka warbixinta ku jira dib loogu laabto haddaan lagu darin ugu yaraan adcaful iimaan recommendationka war qalbi dhagaxa la soo celiyo ko war o n lf argaxiso ma ahayn argaxiso ma ahane ha lagu qoro recommendationka dawladdu iyo golaha wasiiraduna ha ka laabtaan labo iyo wax lamid a haddaan lagu darin mudana guddoomiye aayadaas waa jaban tahay faweylu lilmusalliin ayna ku siman tahay aniga ra'yigayga dadka qaba dabcan riboorku inuu fiican yahaanahay laakiin ha la soxo
maadaama warbixinta ay ku jirtay in go'aanka lagu dhiibay qalbidhagax uu gooni u ahaa hay-adda nabad sugidda ayaa idaacadda v o a waxa ay la xiriirtay cabdulaahi sambalolshe oo xilligaa ahaa agaasimaha hay-addaasi si aydaynta loo soo jeediyey uu uga jawaabo waxaanu v o e da u sheegay in xilligan uu muqdisho meel ka baxsan ku sugan yahay isagoo tilmaamay in marka uu xamar ku laabto uu arrintan ka jawaabi doono dhinaca kalena ururka onelef ayaa si weyn usoo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee sharci darrada ku tilmaamay dhibista qalbi dhagax afayeenka ururka onelef cadaani hirmooge ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in madaxda dowladda soomaaliya ay ka warqabeen dhiibista qalbi dhagax wariyeena xuseen barre aadan ayaa qadka teleefonka ee austraaliya kula xiriiray cadaani hirmooge waxaana ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa go-aanka baarlamaanka ka soo baxay maanta waxaan u aragnaa go-aan qiimo badan oo u qalma shacbiga soomaaliyeed ee gobta ah ubadkiisa iyo hilbihiisa iibsanin baarlamaan qiimo leh oo ah baarlamaankii faragelinta daraa diiday markay doorashadu socotay baarlamaankii inuu xor yahay caddeeyey ee madax banaanida soomaaliya difaacay yaa maantana u arkay inay madax banaanidu meeshan ku jaban tahay si ay u difaacaan marka hambal yaan u jeedinaynaa qadarin iyo mahadnaq baan u haynaa shacbiga soomaaliyeed inuu sidaa ku sifaysan yahaan aaminsanayn marka iimaankanagi ilaahay baa ya ya yani waxaa noo makhraati furay baarlamaankii soomaaliyeed go-aan sharaf leh oo shacbigii soomaaliyeed u qalma oo mabaadi'dii leega u qalma oo mabaadi'dii soomaali weyn u qalma oo gobonimadii iyo iyo muxuu ahaaye nasabnimadkii shacbiga soomaaliyeed oo taariikhda ulahaa u qalanta weeye guddigu waxay sheegeen in hay-adda sirdoonka iyo nabad sugiddu ay keligeed maaraysay gudbinta qalbi dhagax iyadoo hay-addu aanay madaxda sare siinin wax xog rasmi ah ma kula tahay in madaxda dowladda aanay xog rasmiya laga siin arrinta qalbi dhagax ilama aha ilama aha sidaas haddayna ceeb u ceeb asuraynin arrinta qalbi dhagax deg deg kumayna dhicin gaalkacayay ka dhacday laba habeen kadib baa xamar la keenay saddex habeen baa lagu sii hayay waa laga shiray waa laga showray waa lagu noqday waa laga dooday xafiis walbay martay marka si marka wax la xaday ma ahayn marka madaxda u sarraysa ee qaranka ku lug leh laakiin shacbiga soomaaliyeed cid baa matasha baarlamaankiisa matala shacabkiisaa matala waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa shacbigii soomaaliyeed ee arrintaa ka gilgishay ee dibad iyo gudaba diiday ee karaamadooda difaacday ee ka xumaaday ee nala ooyey ee nala dagaalgalay ee la la saftay qoyskii ilma ilma cabdikariin sheekh muuse waxaa ballan inoo ah ballan inoo ah soomaalina hiil iyo inuu ka dhexeeyo dhalasho oo dhulka iyo dadka iyo taariikhda iyo diinta iyo dhaqanka iyo nolosha iyo dhaqaalaha iyo maslaxada ay wada leeyihiin warbixinta guddigu sidoo kale waxay sheegtay in ururka onlf aanu ahayn urur argagixisa ah maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamiga ah maxay tahay aragtidiina mowqifkaas ku aadan taa waa runtooda dee shucuubta adduunka wax noo yaqaana ma jiro dowladaha adduunka oo dhan waan la kulanaa kuwa reer galbeedka kuwa afrika kuwa dalalka islaamka dalalka carabta kuwa asia ballantii soomaaliyeed iyo iyo muxuu ahaaye qoriisi dhuubkii shacbiga soomaaliyeed halgankiisi baanu haynaa marka damiirka qof kasta oo soomaaliya aan wakiil ka nahay qof kasta oo soomaaliyana wuxuu xil baa ka saaran qadiyadda xubin iyo taageerun u yahay kamana xiga anugu marka cid ogolaan karaysa in la kufsado madax banaanida soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed ma ogolo dhaqaalahooda ha burbura dowladooda ha burburta laakiin karaamadooda insaaniga iyo madax banaanidooda iyo midnimadooda iyo dhalashadooda iyo waxsoo aanshahooda kuma tuman kuraan dad muxuu ahay cid kale u kiraysan laakiin maadaama iminka qalbi dhagax uu gacanta ugu jiro dowladda etoobiya muxuu soo kordhin karaa go-aanka baarlamaanku maanta ay gaadheen culeys weyn buu dowladda etoobiya saaraya waxaa weeye shacbiga soomaaliyeed waa lasoo xaday bay ka dhigan tahay shacbiga soomaaliyeed ma go-aansanin shacbiga soomaaliyeed raalli kama aha baarlamaanka iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo cilaaqaadka iyo iyo iyo wanaagga dadka soomaaliyeed laga filanayo sidaa ma aha marka gur nin gurigiisa loo gacan dhaafay shacbiga soomaaliyeed wuxuu caddeeyey in guryahoodii iyo madax banaanidoodii loo gacan dhaafay oo la kufsaday marka ciddii ka qayb qaadatay hadday etoobiya tahay hadday qolo kale tahayba waxa weeyaan su-aal weyn baa u taalla
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka onlf cadaani hurmooge oo qadka taleefonka australia ugu warramaya wariyahayaga xuseen bare aadan